إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أmا بعد kitaabu أحكاam الcطqi haadaa midkaanu kitaabu أحكاam الciطqi xoraynta أxkaamteeda kitaabkiisii weeye kitaabkan wuxuu ka hadlaa xoraynta waxaa la yidhaha xoraynta xagga luqada waxaa laga soo qaatay cataqa اlfarqu idaa daara واstaqla jiijiilihii ama shimbirka yarka marka ugu horayda oo uu haado oo awal hooyadiisu ku hoos noolaayo ayadaa u soo qaraabi jirtee uu mustaqil noloshiisa la noqdo markaasaa la yidhaahdaa cataqa alfarqu jiijiilihii waa madax bannaanaaday oo waa xoroobo hooyadiis waa ka xoroobay asagaa iska qaraabanaya laakiin sharciga waxaa la yidhaha isaalatu milkin can aadamiyin laa ilaa maalikin taqaruban ila allah waa banu aadan in laga suuliyo milkigii la milkisanaa in banu aadan xaggiisa laga suuliyo banu aadan kale xaggiisna loo suuli maayee waxaa loo suulinayaa allah in loogu dhowaado marka xor a laga dhigayaa madax bannaanoo aadmiga ka madax bannaan ilaah lagama madax bannaanaadee waxaa halkaas baxaya shimbirihii iyo xoolihii iyo ayaga in la madax banneeyo waa dhaqankii gaaladoo ma bannaana laakiin banu aadankii in la madax banneeyo qofkii la xoreeyo qofkaas kaasaa ilaahay loogu dhowaadaa wayasixu waa ansaxayaa alcidqu xorayntii min kulli maalikin mid kastoo addoonka milkiyo xaggiisuu ka ansaxaya wayasixu waa ansaxayaa alcidqu xorayntii xorayntii waa ansaxayaa isagoo mutlaqa ayuu ansaxayaahoo munajasna waa noqon karaa mucallaqna waa noqon karaa waa xoreeyey waa iska munajaso waaba la jasmiyey wuxuu noqon karaa mucallaq bisifatin in wax lagu xidho oo ama waqti lagu xidho ama sifo lagu xidho ramadaan markuu dhammaadaan xoreeyey addoonkayga qofkii hebelaha markuu yimaadaan xoreeyey marka xorayntu waa ansaxaydaa qofka maaligaahoo addoonka iska leh ay ka ansaxaydaa ayadoo ama ah mid munajas ah ama ayadoo ah mucallaq labaduba waa ka ansaxaydaa wayasixu waa ansaxa alcidqu xorayntii min kulli maalikin mid kastoo addoonka milkiyo xaggiisuu ka ansaxaa duusanada milkin asaan loo wakiilan ma ansaxayo hadda wax ma xoray karo maaligaasoo jaa-isil amri amarkiisu uu bannaan yahay amarka waxaa loola jeedaa tasaruf sidaas daraaddeeda fii bacdi nusaq waxaa ku sugan jaa-isi tasarufaa ku sugan marka jaa-isi tasaruf iyo jaa-isil amri waa isku macno maxaa yaele amarka amar makhsuusaa loola jeedaa wa huwa tasaruf waa tasarufka marka qofka wax horay karaa waa qof oo jaa-isu tasaruf oo milkigiisa ku tasarufi kara oo tasarufkiisu uu fulayo kaas weeye waxaa meeshaas ku baxay sabigii qofkii ahaa majnuunkii iyo safiihii kaasaa baxay jaa-isu tasarufka waa an yakuuna baaliqan caaqilan rashiidan mukhtaaran ahlan lilwalaa waa qof baaliq ah caaqil ah rashiid ah horaad u soo aragteen mukhtaar ah marka laakiin sabiga wax ma xoray karo majnuunku wax ma xoray karo safiiha waxba ma xoray karo oo maxjuurka ah wayasixu waa ansaxayaa alcidqu xorayntii min kulli maalikin mid kastoo addoonka milkiyo xaggiisuu ka ansaxaa maaligaasoo jaa-isi lamri jaa-isi tasarufi tasarufkiisuu bannaan yahay fii milki milkigiisa uu ku tasarufo wayaqacu huwa cidqigii waa dhacayaa nusqooyinka gobol faacilku waaba sariixoo isagoo isim daahir ah ayuu ku qoranya oo waxaa ku qoran wayaqacul cidqu xorayntii waa dhaca gobolna faacilka waa idmaaran yahay waa isku mid wayaقacu waa dhacaya alcidqu xorayntii bisariixi اlcidqi xorayn cad ayuu ku dhacayaa xorayn cad ayuu ku dhacaa walkinaayati sarbeebna waa ku dhacaa maca niyati niyo la jirkeed xaal kinaayadu ahaatay cidqiga sariix waa ku dhacaa hadduu sariix yahay marka niyo uma baahna markuu sariix yahay alfaada sariixana waxaa ka mid a alictaaq altaxriir faku raqaba saddexdaas ayaa ka mid ah oo actaqtuka iyo xarartuka anta catiiqun anta muxararun fakagtuka sidaas oo kaleeto iyo wixii la mid ah dhammaan waa ku dhacaya nusqada daaruminhaajka waxaa ku qoranale wayaqacu waa dhacaya alcidqu xorayntii bisariixi alcidqi xorayn cad ayuu ku dhacaa iyo wa taxriiri waa alfaadii oo taxriirku wuxuu ka mid yahay lafdiga oo sariixahu ka mid yahay waa naga sheegno nidhi alfaada sariixa saddexdaasa ka mid a alictaaq ataxriir iyo faku raqaba markaa saddexdaba waa ku dhacaya saddexdaba bilaa niyuuna ku dhaca bilaa niya lafdigu hadduu sariix yahay oo alfaadaas oo ictaaqaya ictaaqana waxaa loola jeedaa mushtaqulctaaqa loola jeedaa masderka loolama jeedo masderku waa kinaayo masderku asagu waa kinaayo isim mafcuulkii iyo ficilkii iyo waxyaalihii laga ishtiqaaqday waa kuwaas kuwa sariixa ee masderku kinaayadu ku jira marka alfaada sariixa niyola-aanu ku dhacaa qofkii kaftama iyo qofkii dhab ay ka aheed waa isku mid qofka uu ka soo baxo waa dhacaya oo anta catiiqun iyo waxa weya muxararun iyo fakagtuka iyo kulligood isku si sariixa bilaa niyahu ku dhaca cidqigaas walkinaayatina waa ku dhaca macaniya kinaayada niyay u baahan tahay macaniya ayuu ku dhacaya hadduu niyeysto maxaa ka mid a kinaayadiina laa milka lii calayka walaa suldaana lii calayka hadduu yidhaahdo laa milka lii calayka laa suldaana lii calayka hadduu yidhaah uuna u niyeysto waa ku xoreeyey waa xoroobaya laakiin hadduusan u niyeysan ku xoroobi maa waxaa dhici karta inuu leeyahay wayga fallaagowday oo amarkayga uma hoggaansanid saas inuu ula jeedaa dhici karta sidaas inuu ula jeedaa dhici karta waydaa actaqa hadduu xoreeyo bacda cabdin addoon gobolkiis cataaqa waa xoroobaa calayhi sayidka korkiisa jamiicu addoonka dhammaantiisa ku xorooba actaqa waydaa actaqa hadduu xoreeyo qofkii jaa-isu tasarufka ahaa bacda cabdin addoon gobolkiis waa maalan bacdi ayuu xoreeyey bacdigaas ama waa mucayan amase waxa weeyaan waa iska mutlaq isagoo mucayana nis aan xoreeyey ayuu yidhi ama gacantaan xoreeyuu yidhi intaba waa dhici kartaa isagoo mucayana waxaa ka mid a gacantiiaan xoreeyey aa ka mid ah isagoo mucayana gacantiiaan xoreeyey aa ka mid ah isagoon mucayan ahayna waxaa ka mid ah qayb ka midaaan xoreeyey qayb ka mid ah ayaan xoreeyey ama nis mushaac oo kaleeto nis aan xoreeyey niskiina gaar uma magacaabin marka waa isku mid hadduu qayb xoreey qaybtu ama mucayan ha ahaato sida gacanaan xoreeyey oo kale ama ha ahaado hayru mucayan ha noqdo waa isku mid weeye waa isku mid waa isku mid hadduu qayb xoreeyo qofku addoonkan uu asagu iska wada leeyahay dhammaantiis addoonka asagaa wada lahaa lalama laha waydaa actaqa hadduu xoreeyo bacda cabdin addoon gobolkiis cataqa musaman loo shaqlaa cataqa waa ku xoroobaa calayhi sayidkaas korkiisa jamiicu addoonkii dhammaantiis waa ku xorooba xoru noqona waydaa actaqa hadduu xoreeyo shirkan wadaag wadaaggaasoo low ugu sugnaaday fii cabdin addoon addoonu dad la lahaa ama hal qof ha la lahaado ama dad badan ha la lahaado markaasuu qayb xoreeyey qayb ayuu xoreeyey waydaa actaqa hadduu xoreeyo shirkan wadaag macnaha nasiib hadduu xoreeyo nasiibkaasoo lahu qofka ugu sugnaaday fii cabdin addoon addoon ayaa dad kale la lahaa marka nasiibkiisiyuu xoreeyey nasiib hadduu xoreeyey haddii lagu yidhi dhammaan hadduu xoreeyana waa la mid aw jamiicuhu uu xoreeyey waa la mid walxaal ayuu xoreeyey huwa sayidku muusirun mid qaniya uu yahay qanigana halkan waxaa loola jeedaa qof heli kara maalinkaas iyo habeenkiisa wuxuu cuno asaga iyo dadka biilku ugu waajibay intaas marka laga reebo addoonka uu xoreeyey dadkii la lahaayoo shirkada la ahaa qaybtay lahaayeen qiimaheeda saasaa qaniga halkan loola jeeda dadkii lalahay addoonkan oo shirkada la ahaa qaybtay lahaayeen qiimaheeda hadduu heli karo marka laga jaro habeen iyo maalin wuxuu asagu cuno iyo dadka biilka ku leh iyo dharkiisa hallabisoo ah iyo guriga uu degan yahay iyo marka waxaas laga jaro hadday u soo haraan xoolo addoonkan dadka la leh nasiibkooda nasiibkaas qiimihiisii wax dhan hadday u soo haraan qani weeye halkan xataa nasiibkii qayb ka midu hadday u soo harto qaybtaas waa xoroobe nasiibkii dadkii wax lalahaa nasiibkoodii ma wada hayo laakiin qaybuu hayaa qaybtaas waa xoroobe iyaduna wa idaa actaqa hadduu xoreeya shirkan nasiib nasiibkoo lahu ugu sugnaaday fii cabdin addoon walxaal huwa sayidkaasuna uu xoreeyo muusirun mid qaniya uu yahay saral cidku xorayntii wuxuu u gudbaa ilaa baaqiyihi addoonka intiisa kale addoonka intiisa kale waa xoroobe waxay xoroobay dhammaan waa marka uu heli karo dadkii wax lalahaa qaybtoodii qiimahoodii hadduusan wada heli karin laakiin dadkii shirkada la ahaa qaybtoodii nisbo ka mida uu heli karo nisbadaasaa xoroobe wa kaana calayhi korkiisa waxaa ku waajibaya qiimatu nasiibi shariikihi aw shurakaa'ihi wey dadkii shirkada la ahaa hal qof hadduu ah hadday badnaayeen nasiibkoodii nasiibkaas qiimihiis isagu ku waajiba isagu ku waajiba adugu bixiyaa laleeyahy adaa xariga ka jaray wa kaana calayhi cala almuctiqi kii xoreeyey korkiisa waxaa ku waajiba qiimatu nasiibi shariikihi qofka shirkada la ahaa nasiibkiisa nasiibkaas qiimahiisa waman malaka qofka milkiya waaxidan mid waaxidkoo min waalidiihi waalidiintiisii ka mid ah oo asalkiisii ka mid ah waalidiinta waa la jamciyey waalidiihi alaleey waa jamac oo aabbe iyo hooyo iyo awoowe iyo ayeeyo iyo asalkaasoo dhan ah isku mida sidaas darteedaa loo jamciyey ow amase mawludiihi kuwii uu dhalay iyagona waa la jamcina maxayl wax alla wix asaga ka farcamay gabar iyo wiil iyo waxay sii dhaleen waa isku mid qofkii milkiya qof wuxuu soo milkiyey asaga asalkiisii ah ama farxiisii ah uu soo milkiyey maalan waa soo gat ama waa la siiyey waman malaka qofkii milkiya waaxidan mid waaxidkoo min waalidiihi waalidiintiisii ka mid ah ow mawluudiihi amase ka mida carruurtiisii cataqa calayhi waa ku xorooba markuu milkiya xorayn asaga kama rabo waa jabri qasab u xorooba maxayl qofna xaq uma leh inuu carruurkuu dhalay addoon u noqdo amase waalidkii isaga dhalay uu addoon u noqdo midna ma dhici karto maba isgalaanba bunuwada iyo waxa weyaan milkul yamiinku isma galaan faslun fii axkaami lwalaa walaha axkaamtiisii fasalkiisii weeye walaha mushtaqun min almuwaalaad isxiriirin ah laga soo qaatay muwaalaadkuna waa mucaawana iyo muqaaraba isgacansiin iyo isku dhowaansho weeye isxiriirin wey sharcigana waxaa loola jeedaa cusuubatun sababuha zawaalu lmilk waa qaraabanimo sababta keentay ay tahay milki suulay oo ka suulay can raqiiqin muctaqin marka walaha axkaam ku tacalluqda unbaa inta looga hadlaa faslun fii axkaami alwalaa waalwalaa'u waluhu min xuquuqi alcidqi xoraynta xuquuqdeeduu ka mid yahay xuquuqda oo xoraynta soo gelayduu ka mid yahay wa xukmuhu xukmu lirhi bilwalaa'i weeye wa xukmuhu xukmu lirhi bilwalaa in walo wax lagu dhaxlo xukunkeeda xukmu tacsiibi casabaynta xukunkeeda weeye cinda cadamihi cadami tacsiibi binasabi marka la waayo casaba nasab ah casaba nasaba marka la waayo markaas ayaa wax lagu dhaxlaa baabkii waxaan ku soo marnay isagana oo faraa'idka casaba haddii qofku nasaba leeyahay welo ma soo geli karo meesha laakiin qofka haddii la waayo wax casabaahoo dhaxla kii xoreeyaa jooga asagaa dhaxla haddii asagii uusan jooginna dadka oo casabadiisa ah oo weliba casabatun binafsi ah casabatun bihayr maya casabatun bilkayr maya laakiin casabatun binafsi kuwaasaa dhalaya kuwaasaa dhaxlaya wa xukmuhu xukmu lirhi bilwalaa wala in wax lagu dhaxlo xukunkeed xukmu tacsiibi casabaynta xukunkeeda weeye cinda cadamihi cadami tacsiibi binasabi marka la waayo casaba binasab kaas marka la waayo markaasaa wax lagu dhaxlaa wayantaqilu waa guurayaa alwalaa'u welihi cani ilmuctiqi qofkii xoreeyuu ka guuraa bacda mowtihi wey markuu dhinto ka gadaal qofkii wa xoreeyey asagaa wax dhexlayay hadduu dhinto cusuubadii waa wareegay waa guure waxay u guuraydaa casabadiisa casabatu binafsi ah wayantaqilu waa guurayaa alwalaa'u welihi cani ilmuctiqi midkii xoreeyuu ka guuraa bacda mowtihi dhimashadiisa ka gadaal ila dukuuri kuwa lab ayuu u guurayaa oo min casabati casabadiisa ka mid ah kuwa oolabkaa oo casabada ah kuwaas u guuraa wa tartiibulcasabaati casabooyinka la kala tartiibintooda fil walaa'i walaaha dhexdiisa lagu kala tartiibiyo ka tartiibihim waa la kala tartiibintooda fil irsi dhaxalka lagu kala tartiibiyo dadkaas oo qofkii wa xoreeyey casabadiisa ah waxay u kala horaynayaan sidii aan dhaxalka ku soo marnay oo nasabka dadka casabada nasabka ay u kala horreeyeen oo maalan qofkii wax horeeyey asagaa haddee kow dhaxal kale asagii hadduu dhinto wiilkii u dhalayaa ku xiga wiilkuu dhalay hadduu dhintana wiilka wiilkiisaa ku xiga sidiiyay ku soconeen haddii uu waxa weeyaan wiil wiil la waayana aabbihiisaa jooga laakiin meel yaray ku kala duwan yihiin meeshaas ay ku kala duwan yihiin waxay tahay baabkii nasabka awowga iyo walaalka waa isla dhexlaayeen ama khilaafaa ku jiray awowgaa la hormarinaa mise waa isla dhexlayaan labada khilaafaa ku jira labadaas qowlaa jirtay waa isla dhexlayaan aqa iyo jadka maya awowgaaba la hormarinaa waa kal-abi oo asagaaba aqa xijaaba halkan sidaas way ka duwan tahay oo akhalmuctiq iyo wabna akhiihi muqadamaani cala ljad calaa jad lmuctiq waa laga hormarinaa halkan halkan markaas intaasay ku khilaafsay tartiibku intaasu isku khilaafa akhalmuctiq wabna akhiihi muqadamaani calaa jad lmuctiq waa laga hormarinaa waa laga hormarinaa wa tartiibulcasabaati casabooyinka la kala tartiibintooda filwalaa'i walaaha dhexdiisa lagu kala tartiibiya marka wax la dhaxlaa ka tartiibihim waa tartiibintoodii fil irsi dhaxalka lagu kala tartiibinayey walaa yajuusu ma bannaana sharxayni dhigaya mustafnahaas aan soo reebnayna laakina aladhara fii baabilwalaa anna akha almuctiq wabna akiihi muqadamaani calaa jaddi lmuctiq bikhilaafi alirsi binasab taa sharxayni dhigaya walaa yajuusu ma bannaana baycu lwalaa'i walaaha beeciisa walaa hibatu in la bixiyana ma bannaan qofaad adiga welihiisa leedahay maalan waa xoray haddii wax dhaxle la waayo adaa dhaxalkiisa leh qof ma sii kartid adoo nool ma dhihi kartid hebel welihiisa anaa leh maanta hadduu dhinto wax dhaxlaya male anaa dhaxlaya walahaas waa kuu siiye qaado adugu oo haddii wax dhaxle la waayo aada dhaxashid ama iga gado waa ujeeddaa ninkan qaniga ninkaas addoon uu ahaa jiray anaa xoreeyey haddana waa ujeeddaa waa qani wax dhaxlayana lama arko maanta hadduu dhintoon aniga ahayn iga gado waxaas aad la wareegtaantiye hadda iga gado inuma sugan kar haddaan usii baahanayo ma gadmaa lagu leeyay ma gadmo mana baxo aduu hadda qaraabanimadood ma gadan karta walaalkaa kula dhashay qaraabada hadda in kala dhaxayda qof ma ka gadan karta ni ninkaa walaal ka dhigo xoogaa isi ma socona tabana ma soconaydo ma ma soconay ma soconaydo faslun fii axkaami tadbiiri dibdhiga axkaamtiisii fasalkiisii haadaa maxallo halkaana waxaa looga hadlaa axkaamta oo cidqiga qayb ka mida weeye waxaa la yidhaha tadbiir tadbiirka luqada waa annadaru fii cawaaqib اlumuur arrimaha ciribtoodoo la fiiriyaa la yidhaha tadbiir oo la maamulo laakiin sharciga waa cidqun can duburi اlxayaa sayidka noloshiisa noloshaas kadib inuu xoreey oo yidhaha aniga noloshayda kadib aad xorta macnaheeda waa maxay markaan dhintaad xorta marka sayidka xayaatadiisa ka gadaal uu xorayna xornimadii wuxuu ku xidhaa geeridiisa wuxuu leeyaha markaan dhinto xoraata uu leeyay markaan dhinto xoraata marka noloshiisa ka gadaalo u dibdhigay xorayntii sidaasaa loo yidhi tadbiir waman qof kastoo qaala ku yidhaah licabdi addoonkiisa idaa midtu markaan dhinto fa anta xurun adugu xoraata markaan dhinto xoraa tahay fa huwa cabdigii mudabberun waa mid gadaal laga xoreeyey fa huwa cabdigii mudabberun waa mid gadaal laga xoreeyey maxaa loola jeedaa waa mudaber isagaa fasiray yactiqu waa xoroobaa bacda wafaatihi sayidka dhimashadiisa ka gadaal min uluiyuna ka xorooba min uluii waxaa loola jeedaa qofka dardaaranka wasiyadii waxaan ku soo marnay wuxuu xaq u leeyahay xoolihiisa marka saddex loo qaybiyo meel inuu ka dardaarmo ka badan xaq uma leh saddex marka loo qaybiyo dhammaan waxa uu milki ka dhimanaha meel ka miduhuu dardaarmi karaa qofka hadduu wax kala dardaarmo waa nagii soo ogaanay hadday yihiin warafadu jaa-isu tasaruf ayagaa idan la weydiinaya ayagaa idan la weydiinaya hadday itmaan hadda ayagaa baxshay haddii kale ma soconayo mid ka midoo xataa hadduu diido nasiibkiisa cidna ma qaadi karto kuwa kale hadday fasaxaan xataa nasiibkiisa ma fasixi karaan marka uluha qofku xor u leeyay inuu dardaarmo markuu dhimanaa marka hadday sidaas aheed tadbiirkaanu waa nuuc wasiya oo kala markuu yidhaahdo markaan dhinto xoraa tahay waxaa la leeyahay qofkan wuxuu xaq u lahaa hantidiisa saddex marka loo qabiyo meel meeshiiyuu ka mid yahay marka addoonkan haddii masalan xoolihiisu badnaayeen oo addoonkaanu maba dhamma hantidiio saddex loo qabiye meel ka mida maba dhamma ilaa addoonka xoruhu ka midi waa la qiimayna qiimihiisa maalkii uu milki ulahayuu ka dhintay ulu maba dhamma waa xorooba hadduu ulu leeg yahayna waa xorooba hadduu uluka qiimo badan yahay inta ulukaaha xoroobe inta ulukaaha xoroobe min uluiyuu ka xorooba waa marka uluka iyo addoonkan uludku qiimo badan yahay ama se uludkii iyo addoonka qiimihiisa isle eg labadaas gooroo xorooba wayajuusu waxaa u bannaan lahu lisayidi sayidkii an yabiica inuu gabo hu mudaberka fii xaali xayaatihi noloshiisa xaaladdeeda addoonkii uu yidhi markaan dhinto xoraa tahay sayidka waxa u bannaan hadduu baado waa iska gado karaa ma ahan beec kaliya waa sadaqaysan karaa qof waa sii karaa hadduu hadda gabar uu guursanay meher waa uga dhigi karaa waa xoolo uu iska leeyahay hadda hadduu ku tasarufo milkigiisa ka baxana tadbiirkii waa buray oo hadda markuu dhinto xoroobi me isagoo noolaa tadbiirkii buray wayajuusu waxaa u bannaan lahu lisayidi sayidka an yabiica inuu gabo hu mudaberka fii xaali xayaati xaaladda noloshiisa xaaladday sayidku nool yahay wayabdulu waana burayaa tadbiiruhu tadbiirkiisii mar hadduu ku tasarufo mar hadduu ku tasarufo waa burayaa wa xukmu lmudaberi mudaberka xukunkiisa fii xaali xayaati sayidi sayidka noloshiisa xaaladdeeda xaal uu ku sugan yahay xukmu lcabdi waa addoonka xukunkiisa addoonka alqini oo barxla oo aan xornimo gelin mudaberka inta sayidku nool yahay addoon maxdi ah oo aan wax xornimaahu taaban uu la mid yahay sidaas darteeda kasabka mudaberka sayidka iska leh wax allo wuxuu soo shaqeeyaa isagaa iska leh haddii la dilo qiimihiisa sayidkaa iska leh haddii dhaawac loo geysto xibin laga gooyo carshiga sayidkaa iska leh sayidkaa iska leh marka inta sayidku nool yahay addoon qinihu la midi haddii la dilo qiimihiisuu sheegana haddii la dhaawaco carshigiyuu sheegana hadduu wax shaqeeyana sayidkaaba iska leh marka wuxuu la mid yahay addoon qini ah waa saas macnaheedu wa xukmu lmudaberi mudaberka xukunkiisu fii xaali xayaati sayidi sayidka xayaatadiisa xaaladdeeda xaalu ku sugaya xukmulcabdi ka xukmi lcabdi waa addoon xukunkiisoo kale alqini oo maxdi ah faslun fii axkaami lkitaabati kitaabada axkaamteeda fasalkiisii hada maxalu faslun fii axkaami lkitaaba kitaabada axkaamteeda fasalkii ka hadlaya hada maxalu halkan waxaa looga hadlaa kitaabada kitaabada luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa addammu waaljamcu waa shay laysku keena shay laysku soo daraawe lahadhow waxaa laga rabaa xoolaha lagu qori doono qayb inuu bixiyo haddana qayb kale ku soo daro waa arki doonna hal mar lama bixiyo qaybuu bixin haddana qayb kalu ku soo daraa addamu waaljamcu weeye xagga luqada laakiin xagga sharciga macnahaas loolama jeedee waxaa loola jeedaa cidqun mucallaqun calaa maalin munajamin biwaqtayni macluumayni faagtara waa xorayn lagu xidhay maal la yaqaan maal la yaqaan oo loo qaybiyey laba waqti ama ka badan macnaheedu waxay tahay sayidka addoonkiisa wuxuu leeyahay intaasoo maala ii keen xor aadta markaad ii keenteen intaasoo maal haddaad ii keento xoraad waxaadna iigu kala keenaydaa maalan laba waqti maalan wuxuu leeyahay laba diinaar haddaad ii keento xoraad labadaas diinaarna diinaarna waxaad ii keenaydaa waqti hebel diinaarka kalena waxaad ii keenaydaa waqti hebel marka maal waa inuu yahay maalkii waa in la yaqaan waa in ugu yaraan laba loo qaybiyo waqtiyada lagu bixinayo ila hadda xoolaba male qofkan marka lala gelaa heshiiska wuxuu milkiyaba sayidkaa iska lahaa qofka la kitaabaynayana shuruuduu leeyahay qof aamina waa inuu yahay maxaa yeelay xoolaa lagu xidhaya qofkii waa dhaqaajina shaqu aada hadduu khaa'in waxba keeni ma midda kaleeto awel qofkan addoonkaa sayidkaa gacanta ku hayay shartiisan ummadda isagaa ka xakamaynayay hadduu xoroobo khaa'inna yahay ummaddii shara ku soo kordhi lama ogolo ummadda shar lagu soo kordhiyo ummaddiiu dhiba tan kale waa inuu yahay qof oo shaqaysta oo aan tuugsayn dib markee dhow la sii daayo iska tuugsi bilaabayo ummaddii culaysaa ku soo kordhaya waxba soo kordhi mayaan laakiin qof waxtar leh hadduu yahay madaxweynuu noqon karaa qaadiyuu noqon karaa jihaadkiiyuu galaa waxa weeyaan wax weynaa soo kordhaa xibin oo firfircoona ummaddii ku soo kordhida oo waxtar leh ummaddana culays ku ahayn ilaa awal intuu addoonkaa madaxweyne ma noqon karin qaadi ma noqon karin jihaad waajib kuma ahayn masaalixda ummadda oo waaweyn wax weyn kama gelin marka waxaa la rabaa qof amiin ah oo shaqaysana inuu logda haddii kale adugu hay adaa qoorta alla kuu gelsheeyey ummaddaa ku soo day hay adugu walkitaabatu kitaabayntu mustaxabatu waa mid la sunneeyo kitaabadu waa shay sunna haddii addoonku aamin yahay uuna shaqaysanaa oo qayr lagu og yahay in la kitaabeeyaa waa sunnu ajara laga hela walkitaabatu kitaabaynti mustaxabatu waa mid la sunneeyo idaa sa'alahaa markuu weydiisto alcabdu addoonka wa kaana uuna ahaado ma'muunan mid aamin ah muqtasiban oo shaqaysana aamin waa inuu yahay ilaa xoolaa lagula heshiina xoolihii waa inuu keena aamin waa inuu yahay bulshadii hadda uusan khiyaano kula soo dhex leebayn muqtasib waa inuu yahay qof shaqaysana ilaa xoolaha loo diraa xoolaha loo dira inuu soo shaqeeyaa laga raba tan kaleetana ummadda uusan culays ku soo celin walaa tasixu ma ansaxaydo hiya kitaabadii ilaa bimaalin maal maahane maalkoo macluumin la yaqaan jinsan wa nawcan wa qadran wa sifatan afartaas waa in laga yaqaan walaa tasixu ma ansaxaydo hiya kitaabadii ilaa bimaalin maahan maalkaasoo macluumin la yaqaan jinsan wa nawcan wa qadran wa sifatan afartaas dhinac waa in laga yaqaan jinsiga waa in la yaqaan maalan dahab oo kaleeto nawciisa weliba la yaqaan inuu yahay dahab oo maalan lalacageeyey oo kale ama midkii dhagaxa asalka ahaa oo kale oon weli la lacagayn nuuciisana xataa waa in la yaqaan qadarkiisa waa in la yaqaan intuu leeg yahay sifadiisana waa in la yaqaan wa yakuunu wuxuu noqonaa huwa maalkaasu mu'ajalan mid loo dibdhigay ilaa ajalin muddo muddadoo macluumatin la yaqaan wa yakuunu wuxuu noqonayaa huwa maalkii mu'ajalan haddaad baxayda ma jirto maxaa yl hadda xoolaba ma leh mu'ajalan mid loo dibdhigay ilaa ajalin muddo muddadoo macluumin la yaqaan muddo la yaqaano mid loo dibdhigay waa inuu yahay aqaluhu ajalka midka ugu yar najmaani ey waqtaana waa laba waqti najmiga hadda waqtiga halkan loola jeedaa laba qaybood waa in laga dhiga xoolahaas najmigana almuraadu binajmi hunaa maaha meel kastood ku aragto najmiga halkan alwaqtu yaa loola jeedaa alwaqtu yaa loola jeeda walmuraadu macnaha loola jeedo binajmi hunaa halkan alwaqtu weeye aqaluhu ajarka inta ugu yar najmaana waa laba qaybood waa in la yidhaha maalan laba diinaar aan kugu kitaabeeyey hal diinaar waqti hebelaad ii keene hal diinaarna waqti hebel aad ii keenin sidaas u leeyahy nusqooyinkaa iskhilaafsan meelaha gabab wayakuunu mu'ajalan wayakuunuda dhigmaya dabcadda darminhaajka nusqooyinka iskhilaafkooda macna hadda kuma xirno meeshaas oo kale wahiya kitaabadii kitaabada marka cuquudda waanagii soo sheegnay cuquuddu saddexay u qaybsantaa laazimu طarafayn jaa'isu طarafayn laazimun min طarafin wa jaa'isun min طarafin saddexdaasay cuquuddu u qaybsantaa kanu wuxuu ka mid yahay laazimun min طarafin wa jaa'isun min طarafin tiyuu noo sheegaa marka fiiri wahiya kitaabadu ninjeetii sayidii xagga sayidka laazimatun waa mid laasim ku ah kitaabadu xagga sayidka waa laasim kama bixi karo ma fasaqi karo ma fasaqi karo mar hadday ansaxdo ma u bannaana inuu fasaqo mar hadday ansaxdo oy laasimto ilaa mukaatabku uu ka caajiso un maahane inuu guto xoolihii lagula heshiiyey ama gabal ka mid ah waqtigiina la gaaro amase isagoo awooda uu guda diido markaasay u bannaanta inuu fasaqo hadduu ka caajiso xoolihii lagu heshiiyey ama qayb ka mid ah waqtigiina la gaaro waa iska fasaqi karaa sayidku labo xoolihii uu hayo hadduu diido inuu bixiyana waa fasaqi karaa waqtigiina la gaaro labadaas gooruu khiyaar leeyahy si kale uma fasaqi karo wahiyo kitaabadii ninjeetii sayidda xagga sayidka laasimatun waa mid laasimka oo ma fasaqi karo wa min jeeti mukaatabi mukaatabka xaggiisana jaa'isatun waa mid bannaan falahu waxaa u sugnaaday mukaatabka fasquhaa kitaabada la fasaqideeda falahu mukaatabka waxaa u sugnaaday fasquhaa kitaabada la fasaqideeda mataa waqtigii uu fasaqo shaaa uu doon markuu rabuu fasaqi karaa mar alla markuu rabo oo tusaale wuxuu dhihi karaa anigu waa ka caajisa waa bixi waaya aniga xoolihi ama ma bixinaayu leey anugu xoolo bixin ma addoonkaygan iska ahaana waa diiday uu leey marka khalaas waa fasaqi karaa walilmukaatabi mukaatabkii waxaa u sugnaaday atasarufu tasaruf fii maa shay uu ku tasarufo fii yaddii gacantiisa ku sugan oo minal maali maal ah xoolaha gacantiisa ku jira mukaatabku waa ku tasarufi karaa bibaycin wa shiraa'in wa ijaarin intaba ugu tasarufi karaa laa bihibatin laakiin ma bixi karo qof ma sii karo maadaama la yidhi xoolaa lagaa rabaa waa uu tasarufi karaa ilaa inuu shaqeeyaa laga rabaa xoola soo saaro waa tasarufi karaa laakiin tasarufkaas kuma jiro inuu waxa weeyaan ixsaan ahaan xoola iskaga bixiyo ta halkaas maxjuuru calayhi weeye waxaana loo xajriyey lixaqi sayid ilaa sayidkiia xoola ka sugaaya hadduu iska sadaqayso masaajida la dhisa marka qalbigu inta kaco uu wuxuu gacanta ku hayoo dhan yidhaha waa ku darsada ee sayidkii xaqiisiyaa luma xaqii sayidkaa meesha ku luma marka waxaa la leeyahay ma hibay kartid qof ma sii kartid laakiin waa gadi kartaa waa ikray kartaa ilaa haddaan laydhah dhaqdhaqaaq laguma ogolo halkuu xoola ka keena walilmukaatabi mukaatabkii waxaa u sugnaaday atasarufu inuu ku tasarufo fii maa shay fii yaddi gacantiisa ku suganoo minal maali ah wayajibu waxaa ku waajiba cala sayidi an yadaca inuu ka rido canhu can ilcabdi addoonka mukaatabkaa min maalilkitaabati maalka kitaabada xaggiisa maa shay shaygaasoo yastacinu bihi uu kaalmaysto calaa addaa'i nujuumi lkitaaba kitaabada qaybaheeda la gudashadooda waxaa sayidka waajib ku ah markay heshiiyaan oo heshiisku dhammaado in uu maalkii uu kula heshiiyey qayb ka mida ka rido ama u dhiibo maalan wuxuu yidhi waxaan kugula heshiiyey toban milyan inaad ii keento xoraata markaa toban ii keento waajib waxaa ku inuu wax ka rido ama siiyo hoo saddexdan milyan marka u kaalmayso illa meel wax ka bilaaba raba adoon u ahaa ninkaan xoolama hay jirin meel wax ka bilaabaa la rabaa dhaqdhaqaaq ka bilaabo saddexdan milyan qaabo u kaalmayso ku raadi xoolihii adaa iska leh toddoba un baa laga rabaa marka milyan soo ma waxaa fiicanaa la yidhi marka inuu yidhaha saddexaan kaa riday toddobada kale raadi laakiin hadduu u dhiibana bannaan oo yidhaha saddexdaanaan ku siiye mar walba markaa waxay isla tegayda in toddoba milyan laga rabo laakiin rididdaa fiican oo rididdu maxay u fiican tahay waa muxaqaq hadduu yidhaha saddexaan kaa rido toddoba bisaa lagu leeyay laakiin hadduu yidhahdo saddexdaanaan ku siiye anigu toban milyanaan kugula heshiye saddexdaana aduu qaado saddexdaa wax dhacda ganacsiga koowaad ma yaqaan intuu gebgebleeya inay khasaarto tobankiyaa lagu leeyay marka tobankiyaa lagu leeyay marka marka xaqiiqo maaha waa un male haddii la siiyo wayajibu waxaa waajib ku ah cala sayidi an yadaca inuu ka rido canhu can ilmukaatab addoonka mukaatabkaa min maali lkitaaba maalka kitaabada xaggiisa maa shay shaygoo yastacinu bi u kaalmaysto calaa addaa'i nujuumi lkitaaba kitaabada qaybaheeda qaybahaas la gudashada la gudana nujuumta hadda maalka qayb qaybtii loo qaybiye ayaa loola jeeda oo la yidhi sanadkaas intaasaad bixine sanadkaasna intaas sanadkaas intaas walaa yactiqu ma xoroobaayo huwa mukaatabkii ilaa biaddaa'i jamiici lmaali maalkii dhammaantiis la gudashadiisa maane ilaa uu wada guto xor noqon ma inta shilin lagu leeyahay marka laga reebo intii laga riday intii laga riday hadda lagamaba rabo faslun fii axkaami ummahaati alawlaad carruurta hooyooyinkooda axkaamtooda weli cidqigii axkaamtiisa yaan ku guda jirnaa sayidka addoontiisa markuu milkiyo bacda alistibraac xalaalay u tahay waa ka ilmo dhali kara bilaa nikaax oo milkulyamiin ayay xalaal ugu noqotay ilaa waxay rag iyo dumar xalaal iskugu noqdaan waa labo waa nikaax iyo milkulyamiin marka milkulyamiin macnaha milkintii uu milkiyey ay xalaal ugu noqotay haddii marka sayidka addoontiisii uu u galmoodo oo ay uuraysato oo ay dhasho wax banu aadan inuu asalkiis yahay la xaqiiji karo xayan ow mayita waa banu aadan xataa saddex biloodu ku soo dhacay markaasaa inta hooyooyinku mulsooyinka aad u fiiriyan yidhaahdeen waa carruur bilowgiisa khalaas weeye hooyadaas hooyadaas axkaam gaar ah iska leeda axkaam gaar ah ayay iska leeda hooyadaas mustawladda la yidhaahdo mustawladda axkaam gaar ah iska leeda mustawladada waidaa asaaba hadduu u galmoodo asayidu sayidkii asaaba waxaa loo jeeda bimacnaa wadi'a waidaa asaaba hadduu u galmoodo asayidu sayidkii amatow addoontiisa oo fa wadacad ay umushay dhasho maa shay tabayana ficil maadi yatabayanu nuskhada darminaad dhigayda oo mudaarica tabayana laakiin ka fiican ba halkan maxaa ila hadda kadib wax caddaanay lama rabee haddu cadiya laakiin isaga lafkiisa xaala lagu fasira mudaaricaas xaala lagu fasira hadduba cadi maahan hadda kadib caddaad doona marka ayada lafteeda waa macno la wadi karo waidaa asaaba hadduu u galmoodo asayidu sayidkii amatow addoontiisa fa wadacad ay dhasho maa shay shaygaasoo tabayana uu caddaaday fiihi shayga dhexdiisa shay-un shay shaygoo min khalqi aadamiin banu aadan abuuristiis ka mid a waa la fiiriyey dadkao dhammuba u cadiya amase dadka ahlu ikhtisaaskaa oo taqahuska gaarka u leh ilmaha umulisooyinka uu cadiya waa isku mid wax banu aadan abuuristoodka caddaya haddii ay dhasho xaruma waxaa xaaraan ka ah calayhi cala sayidi baycuhaa la gedideeda wa rahnuhaa rahan loo dhigiddeeda wa hibatuhaa la bixinteeda kulli waa ka xaaraan inuu suuliyo milkigii uu milkiga u lahaa waa ka xaaraan maba ansaxayaba maba ansaxayo wajaasa low waxaa u bannaan adtasarufu inuu ku tasarufo fiihaa filmustawlada mustawladada inuu ku tasarufo addoontii ilmaha u dhashay ilmihii ay u dhashayna waa xor hadday noolaadaan ilmihii waa xor oo qofna carruuru dhalay ma milkiyo waa soo ogaana qofna carruuru dhalay ma milkiyo ilmihii waa xor ayadana markaas ay ilmahaas dhashay kadib milkigiisa kama bixi karo macnaha hadduusan xoraynayn asaga qof ma sii karo ma gada karo ma gada karo laakiin waa ku tasarufi karaa muxuu ugu tasarufaa wajaasa waxaa u bannaan lahu sayidka adtasarufu inuu ku tasarufo fiiha filmustawlada bilistiqdaami adeegsi walwadci galmoosho wa bilijaarati walicaarati waa la mid waa kirayso karaa wuxuu dhihi karaa haii shaqaydu waa qofu cariya u sii karaa shaqaha kuu soo qabato kulli waxaasoo dhan waa u bannaanta waxaasoo dhan waa u bannaanta haddii dhaawac lagu dhufto haddii dhaawacii asagaa iskale oo kaleeto dhaawacii asagaa iskale haddii la dilo asagaa qiimaheeda iskale marka waa ku tasarufaa waa idaa maata sayidu sayidku markuu dhintana cataqad waa xoroobe min ra'si maalihi ra'sulmaalkiisay ka xoroobe ra'sulmaalka wuxuu ka soo horjeedaa uludkii aan soo sheegnay hadda laga xisaabima ayada ulud ayada waa iska xoroobe xisaab uma baahno maxaa yal ayadoo ulud kuma xirna asalka maalkay ka xoroobeen kumaba jirto maalkii xataa waxyaalihii daynka ahaa ka horay xoroobeen waaba asagaaba noo sheegay waydaa maata markuu dhinto asayidu sayidku cataqad waa xoroobay min ra'si maalihi ka xoroobaya qabla duyuuni daynyaalka ka hor wal wasaayaa dardaaranada ka hor wixii uu dardaarmo yidhi ha la bixiyo wixii dayn lagu lahaa ayadoon weli la bixinayba hore ka xoroobay uluiyo midna kuma xirno waxaa kaloo xoroobaa waa walaadaha carruurkeeda min kayrihi asaga kayrkiisa xaggiisa xaalu ka ahaaday carruurtii ay dad kale u dhashay maalan waxaa dhacda ninuu ku nikaaxina gabadha ninkaas ilmahay u dhaleen maadaama ay addoon tahay ilmihii ninkaana iska yeelana sayid ilmahaas marka marka iyadu xorowda waa la xoroobaya laakiin ka hor xoroob maayaan ilaa isagu ma dhaline waa waladuha carruurkeediina waa xoroobaa min kayrihi asaga kayrkiis xaaluu ka ahaaday ilmahaas ilmaha asaga kayrkiis ka ahaaday kuwaasuna waa xoroobayaan oo sayidku ma dharin laakiin waa goorma waxay dhashay markay mustawladan noqotay ka gadaal ay carruur dhashay nin uu u guuri a ka dhalay ama mid zinaha ka dhalay waa isku mid ama mid zinaha ka dhalay labadaba addoommay ahayn ko ninuu u guuriyey ninkiia ka dhalay ama mid zinaha ka dhalay carruurkaas awal addoommay ahaayeen mar alla markay xorowdo waa la xoroobayaanoo waa raacayaan waa raacayaan carruurkaas awal sayidka iska lahaa xoola sayidku leeyhu ahaa sayidka ayaa iska lahaa dad kaley u dhashay isagu ma isagu ma dhalin wa waladuha carruurkeeda min kayri xaaluu ka ahaaday sayidka kayrkiis bimansilata darajadeeduu joogaaho asna waa xoroobayaa marka uu dhinto sayidku waman ninkii asaaba u galmooda amata kayrihi asaga kayrkiis addoon uu iska leeyahay addoon uusan asagu lahayn ninkii u galmooda binikaaxin ugu galmooda oo zinan ugu galmooda oo uur u yeeloy wax dhasho falwaladu carruurka minhaa addoonta xaggeeda xaalo ka ahaaday mamluukun waa mid la milkiyey lisayidihaa sayidkeeda loo milkiyey waa soo ogaanay shuruuduu leeyahay qofku markuu guursan karo addoon waa annaga halkaas uga soo hadalnoo nidhi waxaa shuruudda loo adkaynaa inaan carruurkaagu addoon kaa noqon carruur addoona inaadan dhalin waa inaad iska ilaalida intaad iska ilaali karto dad iska ilaali weydaad guursanay addoonta marka addoon aadan lahayn mar haddaad u galmooto oo aad guursato ama qalad ugu galmooto oo qaladkaa zina loola jeeda qalad kale maahane qaladka kaleeto haddii aadan zina loola jeedan shubha ay tahay waa soo socda xukunkeedu carruurtay dhasho tobanay ku dhashay shan gabdhood shan wiil kulli labana tukaanku u dirsanaa labana beerta labana geela labana ariga labana lo-da aha waman asaaba adigu zinadiia iska dhowrtay hadda ebernimatiida uun ilmahaas adaa dhalo ilmahaas inay yooma maa xoroobaana dhici karto hadda eber maa daysan xoroobin laftirkeeda meel cidlaa maahana de addoommadan waa ducayna waa tukanaya waa kuu soo ducayna meel cidlaa maaha ee xoogaa yaraa nuqsaanaha un kaaga jirta waman ninkii asaaba u galmooda amata kayri binikaaxin ugu galmooda sharaxa waa kan idinkugu darayay ow zinan wa axbalahaa uurna u yeela fa waladad ay markaas wax dhasho faalwaladu carruurka minaa xaggeeda xaalu ka ahday mamluukun waa mid la milkiyey lisayidiha sayidkeedaa loo milkiyo sayidkaa iska leh laakiin waxaa la yidhi waa inuu ogaa ninku inuu addoon tahay ee haddii lagu qalday gabaraan rabaa huu yidhi xor ah addoonaa loo keenay saasuu ku guursaday ilmuu ka dhalay saa la addoon ahayd sayid kale maya ilmihiisu waa u xor laakiin waa la qiimayna ilmahaas qiimahoodu sayidkiisiina ila sayidkaan isaga beertiisii waaye waxaa leeya cunugaa waa kuu xor laakiin qiimihiisa bixi isagoo addoonaha la qiimayna marka qiimahaas uu iska bixina carruurkuna xoru noqona maan carruur xora lama qiimeeyo qiimo ma leh wa in asaaba ninkii hadduu u galmoodo haa amadii amata kayrihi wa in asaaba ninkii hadduu u galmoodo haa ay amata kayrihi bishubhatin ugu galmooday wuxuu mooday addoontiis inay tahay ama wuxuu mooday zawjadiisii xortahayd inay tahay labadaasuu mid mooday inay tahay sawjadiisii xortahayd ama addoontiisii fa waladuu carruurkiisa minhaa addoonta xaggeeda xaalu ka ahday xurun waa xor wa calayhi korkiisana waxaa ku waajib ah qiimatu carruurka qiimihiisa lisayidi xaala u sugnaaday qiimahaas carruurkaas qiimihiisa oo kale sayidku ku yeelaan laakiin carruurku xor u yahay ninkaan safaru ka yimid gabadhaan xaaskiisii mooday meeshay jiifta addoon islaamiyad ay ahayd waa u galmooday uura yeelatay gabaray ku dhufatay ma wiil carruuray dhashay carruurku waa xor waana nasab maaha wacad maaha naxl caruurta dhanoo masaafada ku dhalaata waa saas waa caruur wada nasaba wey waa calamaa waa waxaa shubhada lagu dhalay wey shubha lagu dhalay marka waa nasab waa calamaa ninkaa safarka ka yimida gabadha meesha iska hurdayda xaaskiisii mooday ee ay ilmaha u dhashay nasabkiisu waa sugan ilmahaas maxaad u malaynadaa kuwan tan iyo wallaweyn sii ordaayo qarashku ka bax waxay moodeen mogta sida xalaalayba moodeen ya xalaalay moodeen waxaad moodeen inay sina raadaayaan xalaalay moodaan ibliis waa iska jira isagu xaqa og oo hadba babar u dhiga hadba dhinac u gediya mar waxada mar wuxuu markii saddex daqa ka dhammaatuu leey war walba ma qabino waa masaafa aheede shiikows oo dhanka kale looma roogi karo haddana layguma nikaaxi karo saddex dalhadda cusub haddana ha ii bilaabatee uu leeyahy marka ibliis oo iska cayaaraya maahane dadka asalka ee soomaaliyeed dad juhalaa ay ka ahayn masaladan mas'aladan maahan wax walba inay ka jaahil ahaayeen mas'aladan ka jaahilay ahaayeen jaahilay ka ahaayeen marka qofkaas ma hadduu ka jaahil ahaayeen ilmihii nasab weeye wax yar oo shakiyu kuma jiro wax yaroo shakiyu kuma jiro ilmahaas waa xalaal soomaalidu laakiin waa shaki geliyaan haddeeraba maaldigood oday la ii sheegaya in la yaqaano macruuf ah waana idabdaro waxaas haddana waa jahli cusub oo kale wuxuu ka dardaarmay wuxuu dha haddaan dhinto wiilka hebela bis ay dhigi kara qabriga wiilashayda kale ima dhigi karaan markaas maxaa dhacay sawduu ma wada dhalin siiri kuwa kale hooyadiis waa masaafaystay ha laakiin kan hooyadiis aabbeheedan ka doon marka qabriga asaga ay dhigaya waa idabdaro kale kii hooyadiis la masaafeeyey iyo kii kale waa u siman yihin isaga wada dhalay sharciguuna ku dhalay markii uu wax ogaaday kadib mooye marka hore sharci u wada wey saas darteeda waa idabdaro inuu saas ka dardaarmo oday hadda maaldood ka dardaarmo waxaasaa la ii sheegay anugu maqan wadaadka u sheegay waxay dhihi jireen culummada sheegtay ma anuu sheegtana weligeed maana arag kitaabka ku taalana maana arag masaa'il iska waxaa jira quraafaahoo dadku kala dhaxlaan aa dhihi jireen culummada sheegtay waxaa la yidhi wiilka hooyadiis la doonay iyo wiilka hooyadiis la masaafeeyey qabriga aabbaha waxaa dhigaya midkii hooyadiis la doonay waa un inbaa meesha ku jirtay og yihiin maa iska daayeen hadday bala og yihiin hay marka dambe u dhibayan caruurta marka arrintaas damo dardaaranka waa baadil marka xaq maahan waxaa la rabaa mogtahay wax walba in sida yihiin loo daayo laakiin marka horeeto qofku hadduu og yahay waaba ka xaaraan hadde umaba bannaan hadduusan laakiin ogayn ilmahaasu nasab wey kala saaridda dambe iyo kala shaandhaynta haka daayo isagu waa inuu ka daayo wain asaaba ninka hadduu galmado haa amata kayri bishubati fawaladad ay dhasho markaas weeye fawaladuu caruurkiisa minhaa addoonta xaggeeda xaalu ka aday xurun weeye wa caleyh korkiisa waajib waxaa ku ah qiimatuhu caruurka qiimihiisii lisayidi xaal u sugnaaday wain malaka hadduu milkiyo bishiraa'in aw irsin miduu rabaa ku milkiyo wain malaka hadduu milkiyo alamata addoontii almudallaqata la furay bacda daalika bacda wad'ihaa binikaaxin markuu nikaax ugu galmooday ka gadaal addoon islaamiyeeduu guursaday ninaa lahaa sayida ninkiyaa u guuriyey si sharciya waa u galmooday waa uu furay kadibuu addoontii isagu milkiyey addoontiiba isagu milkiyey bishiraa'in ow irsin ow kayrihimaa siduu rabaha ku milkiyo wain malaka hadduu milkiyo alamata addoontii almudallaqata la furay laysa biqaydin bal low malakaha wahiya fii nikaaxihi falxukmu kadalika marka mudallaqada u waxba qayd maaha isagaa iskaga daray inuu iska daaya heshiiku maxaa yeelay laysa biqayd addoon ayaa nin u nikaaxiye sayid ah kadib uu milkiyey markuu u galmooday ka gadaa waa isku mid inay mudallaqatow furay iyo inuu hadda weli qabo waa isku mid wax xugun isku bedeli maayaan laysa biqaydin bal low malakahaa wahiya fii nikaaxii kaana alxukmu kadalik xukunku siduu noqona wain malaka hadduu milkiyo alamata addoontii almudallaqata la furay bishiraa'in aw irsin uu ku milkiyey bacda daalika bacda wad'ihaa binikaaxin markuu nikaax ugu galmooday ka gadaal lam tasir noqon maydo umma waladin umma walad lahu ninkaas u galmooday u noqome bilwadci galmooshadii ugu noqome fi nikaaxi nikaaxa ugu galmooday nikaaxi asaabiqi horreeyey fiiri sow ma anaan ogaan sayidku addoontiisa hadduu u galmoodo umuwalad ay noqonay umuwalad asagoon lahayn aan lagu nikaaxiyey waa u galmooday kadibuu milkiyey kadibuu milkiyey umuwalad ku noqon mayda galmooshadaas hore waxaa la rabaa galmooshada ay umuwaladka ku noqoydo waa in milkigu ka horeeyo asagoo milki u leh waa inuu galmooshadu timaaddo taasay umuwalad ku noqone saas weeye wa saarad umma waladinay u noqonee lahu ninkaas milkiyey bilwadci galmoosho bishubati ugu galmooday laakiin qaara waxay leeyihiin hadduu shubho awal ugu galmooday umma waladay ugu noqone saas yidhi wa saarad umma waladinay ugu noqonee lahu ninka milkiyey bilwadci galmoosho bishubati shubhe uu ugu galmooday calaa axadi alqowlayni labada qowl mid ka mid ah waa qowlka daciifka waa qowl daciif waxba qiimo male sharca fiiri wاlqowlu الثaanي laa tasiru uma waladin lahu wa huwa raajixu fi اlmadhab almuctamad wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam w salى اllahu wslama wbaaraka calى nabiyina mxamed alxamdu lilah rabb اlcaalamiin waa noo dhammaaday kitaabkii matnu اlgaayaةi wالtaqriib maanta oo axad ah kun afar boqol soddon iyo sagaal bisha rajab labaatan iyo sagaalkeedii ilaahay baa mahaddaas kale alxamdu lilah rabbi alcaalamiin waxaan asiibnay ilaahay hanaga aqbalo wixii aan ku gafayna ilaahay iga cafiyo ilaahayna cilmi naafica oo ilaahay rilladiisa iyo jannadiisa sabab noogu noqdo ilaahay ha nooga dhigo inta dhegaysato ardadaha ku intifaacda ilaahay ha u barakeeyo cilmi naaficana allah uga dhigo culummadeenni aan ka faa'idaysanana ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu daro allah subxana wa tacala aclam w sala allah calaa nabiyina mxamed